إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey qeybo ka mid ah gobolada baay iyo shabeellaha hoose maamulka la baxa s c khaatumo ayaa ku hanjabay in dagaal kula wareegi doonaan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka la baxay koonfur galbeed sarkaal ka tirsan maamulka xabashida etoobiya ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay wiil dhallinyaro ah dowladda federaalk ayaa ka hadashay kulan ay magaalada adis ababa ku yeesheen xasan sheekh iyo abay axmed iyadoo dhanka kalena difirtay in soomaaliya ay saaran tahay badda cas wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dib u habeen iyo dayacatir ku samaysay kawaanka hilibka lagu iibiyo ee magaalada kunya barrow khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan dowladaha faransiiska iyo aljeeriya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada baay iyo shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobolada ah bay iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada bardaaleh waxa ay qarax kula beegsadeen guddoomiyaha degmadaas ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahaa istaafkiisa islabay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala qarax la beegsadeen bar kontarool oo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano hareer kaadiyow ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar toosa ku qaadeen xero askarta dowladda federaalk ah oo ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ka soo baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalaambood ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan ayaana khasaare u geystay ciidamada shisheeye walow aan la cayimin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay maamulka la baxa s c khaatumo ayaa ku hanjabay inay dagaal kula wareegi doonaan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag warkani waxaa inoo haya farxaan cali cabdulaahi cabdiqaadir firdhiye oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay s c khaatumo oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada laascaanood ayaa waxa uu sheegay in ay awood militari ku qabsan doonaan magaalada ceerigaabo waxa uu tilmaamay in maamulka la baxay somalilan uu xoog ku qabsaday guryaha dadka rayidka ah iyo guud ahaan magaalada ceerigaabo sida uu hadalka u dhigay ayna awood kagala wareegi doonaan magaalada haddaba waa kan isagoo ka warramaya arrimahaasi in loo diyaargaroobo sidii aynu ugu guuri lahayn ceergaabo iyo gobolka sanaag inta gacanteenna ka maqan ma aqbalayno dhulkeenniioo qayb ka mid yihiin gacanteenna ka maqan tahay inaynu ka ledno in yar baa hadhay waa israacin karaynaa qorshaheedii iyo tabaabushaheediina waa ku jirnaa hadalka hogaamiyahan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada maamulka la baxay somalilan ay mar sii horaysay la wareegeen magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag taa oo sababtay in barakac xooggan ay sameeyaan dadka deegaanka si kastaba ha ahaato e waxaa la soo sheegayaa in guluf colaadeed uu halkaasi ka muuqanayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolkana uu keeni karo in saacadahana soo aadan ay halkaasi ka dhacaan iska horimaadyo sababi kara in dagaal uu dhaco wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka la baxay koonfur galbeed maxamed qaasim ayaa ka warramaya askarigan oo lagu magacaabo xasan maxamed ayaa kasoo goostay ciidanka maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu tilmaamay in ciidanka uu ka tirsanaa ay tababartay dowladda xabashida etoobiya uuna ka tirsanaa in muddo ah waxa uuna dhanka kale ka sheekeeyey dhinacyo badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ay bulshada u geysan jireen iyo kuwa iyagu qodooda la kulmi jireen
muddo waxaa ku jira sanad december tababaro waxaa ku qaaday magaalada laydhabo dagaal galood etoobi dadku markuu tukanayo wuxuu leeyahay xid inaad kala dhelileeno kaka shabaab ku kale meeshaan fadhi magaala waxa uu lasoo goostay qori ak forty seven ah isagoo ka warbixiyey farqiga u dhexeeya sida uu ahaa iyo hadda waxa uu dareemayo isagoo baaq u daray askarta weli ku harsan safka shisheeyaha
lasoo doortay guriga rada kala imaanta leanno aan dujilada ugu badanaa dareemaya walaa iyo qaaha iyo nicmad ilaahay walaa walaa horta waa ugu baahi lahaa in ay dhan maaragtay horta ulmaadaan ilaahay soo dhawaadaan laakiin soo baxaan meesha soo gadaa ugu baahi lahaanoo muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab sarkaal ka tirsan maamulka xabashida etoobiya ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay wiil dhallinyaro ah tafaasiil ku aadan warkaasi cabdulqaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa sargaal ka tirsan maamulka xabashada itoobiya ay ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ay itoobiya gumaysato oo weerar ku qaaday rag dhalinyaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan dhulkaasi tuulada shakisa oo ka tirsan degmada ceelgarri ee dhulka soomaali galbeed ayuu sargaalku ku dhaawacay wiil dhalinyaro ah iyadoona intaa kadib uu rasaasku kala ceeriyey dad doonayay in ay u gurmadaan wiilka uu dhaawacay intaasi kadib sargaalka ayaa dalbaday ciidan dheeraad ah iyagoo intaa kadib bilaabay inay raaf u geystaan dadka rayidka ah wiilka dhallinyarada ah oo muddo dhiigbaxay kadib ayaa loo qaaday xarun caafimaad halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladiisa maamulka ay dowladda xabshida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay sii kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dadka rayidka ah sidoo kale gobolka doollo oo ka mid ah soomaali galbeed ayaa waxa isana ka taagan dhibaatooyin ay geysanayaan maleeshiyaadka mustafa cagjar sargaal lagu magacaabo gaabane ayaa ka mid ah saraakiisha dhibaatada ba-an ku haya bulshada ku dhaqan gobolka doolo waxaana u xihan in ka badan laba boqol oo ka mid ah odayaasha deegaanka kuwaas oo si gardarro ah xabsiga loo dhigay sidoo kale ciidanka loogu yeero finaas oo ka tirsan dowladda xabshida itoobiya ayaa waxa ay dil iyo dhac ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed dowladda federaalk ayaa ka hadashay kulan ay magaalada adis ababa ku yeesheen xasan sheekh iyo abiy axmed iyadoo dhanka kala dafirtay in soomaaliya ay saaran tahay badda cas tafaasiil ku aadan amuurahaasi cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya maalintii shalay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa dib uga soo laabtay magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya kadib markii uu halkaasi uga yeeray abiy axmed kulankan ayay labada dhinac uga wada hadleen qodobo uu ka mid yahay dardargelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida lagu siiyey badda soomaaliya cali cumar cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka kana mid ahaa wafdiga xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in kulankii ka dhacay adis ababa looga hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leeyihiin itoobiya isagoo xusay in waxyaabaha lagu heshiiyey ay ka mid tahay sii shaqaynta qunsuliyadaha ay itoobiya ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garowe kuwaasoo ay horey dowladda federaalka u sheegtay inaysan shaqayn karin oo la xiro waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhexmarta waxaa jira safar aniga aan ku tegey safar aniga wafdi aan hogaaminaya ay ku tegeen magaalada addis ababa sidoo kaleetana wafdi ay hogaaminaysa wasiirada gaashaandhigga etoobiya iyadan ay ku timid magaalada muqdisho halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku casuumay madaxweynaha soomaaliya inuu booqdo dalka etoobiya taas uu madaxweynuhu aqbalay muddadii halkaa ay socdeenna si xoogle looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa waxaa laga bilaabayaa annagu safiirka noo jooga magaalada addis ababa oo sidoo kaletana noo jooga mataqaanaa african unionka awel xoogiisa wuxuu saareeyey african unionka mataqaana howl badan kama aanu qabanin dhinaca mataqaanaa bilateralka ah laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya soomaaliya etoobiya iyo african unionkaba ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada muqdisho sidoo kaletana waxay dib usoo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay hargeysa iyo garowe mar wax laga weydiiyey iswaafajinta dowladaha masar iyo itoobiya oo ay xurguf ka dhexayso iyo hadalkii qaahira ee ahaa in aysan aqbali doonin in dal aan xuduud la lahayn badda cas uu isticmaalo biyaha xeebahaas ayuu cali balcad gebi ahaanba dafiray in soomaaliya ay xuduud la leedahay badda cas sidii uu ahaa higsigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu doorashada ku jiray soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib la ahaato dabcan dunidu saaxiiba ma wada aha oo khilaafaad wadamo badan khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira haddana ma diideysa mataqaanaa in laba dal oo khilaaf ka dhexeeya in waddan saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan marka annaga xiriirka aan la yeelanayn etoobiya ama kan aan la yeelanayn masar ma noqonayo midkan midkan mid kale dalka kale qoseeya ma noqonayo xiriirka masaarida ma noqonayo mid wax u dhimeeya etoobiya ka etoobiyana ma noqonayo mid masaxda wax u dhameeya marka laba dalba xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa hadduu ilaah yidhahdo taas wayna soo gaartay dalka soomaaliya marka horta loo fiiriyo xagga jugurofi ahaan wax xuduud ah lama laha reedsiiga waa xoogaa arrinta arrin qaldan waaye reedsiiga wuxuu ka bilaabdaa baabulmandab wuxuu ka bilaabdaa dalka jabuuti soomaaliya waxay xuduud la leedahay gacanka cadmeed marka reedsiigana wax xuduud habayaartee lama leenayo warka ka soo yeeray cali balcad ayaa xoojinaya hadal heen jirtay maalmihii lasoo dhaafay oo sheegaysay in madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump uu qorshaynayo in maamulka la baxay somalilan uu u aqoonsado dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale kulankii abey iyo xasan ee adis ababa ayaana waxaa si weyn uga soo horjeestay bulshada qaybaheeda kala duwan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa dib u habeen iyo dayacatir ku samaysay kawaanadii hilibka lagu iibiyo ee magaalada kunyabarow mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya waxaa maalintii shalay magaalada kunyabarow oo wilaayada islaamiga shabeellada hoose ka dhacday xaflad lagu dahfurayay kawaanka hilibka iyo kan khudaarta kaasoo dib u dayactir ballaaran lagu sameeyey suuqan ka kooban hilibka iyo khudaarta ayaa haatan waxaa lagu sameeyey dib u habeen ballaaran islamarkaana waxaa lagu soo kordhiyey dhismayaal hor leh xafladan lagu daafuriyey suuq ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaasoo ka koobnaa waxgaradka odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah martidii kasoo qayb gashay furitaanka suuqan ayaa jeediyey kelimaad isugu jira bogaadin iyo dardaaranno ugu horeen waxaa kelimad ka jeediyey madasha injineer xuseen awgaab oo ka mid ah waxgaradka magaalada kunyibarow waxa uu la dardaarmay ganacsatada suuqa loo furay waxaan u taaganahay maanta in suuqeeni kunyibarow dib loo hagaajiyey oo maanta quruxdiisa bilicdiisa loo jeedo ilaah u mahadina subxaana wa tacaala marka waxaan rabaa inaan meeshan dardaar aan kula dardaarmo ganacsatada suuqa kaas aan qolada hilibka gadayso waxaan leeyahay ammaano laidiin dhiibay ummaddaan ku nool deegaankan maanta waxaad u haysaan ammaano oo ay ka bilaabanayso dhinaca caafimaadkooda caafimaadkooda haddii xoolo dhintay oo tacbaan ah oo xanuunsan meeshan la keeno ummaddii waxay noqonaysaa ummad cudur lagu beeray oo aysan horey u qabin ragga ganacsatada oo hilibka qalaa noocyadooda kala duwan ama geel ama ari waxaan dhihi lahaa inay ka ilaaliyaan ummadda wax dhiwaataynayo ayagoo markaas ka fiirinayo waxay dhaqaale ka heli doonaan laakiin waxaad ku fikirtaa waxaan haddaad suuqa geyso waxaa ku xanuunsanaya aabbahaaga hooyadaada carruurtaada sidoo kale dadka kalimaad ka jeediyey waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed shugow oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka isagoona sheegay ka oday ahaan inay soo dhoweynayaan islamarkaana ay bogaadinayaan kawaankan awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii suurtageliyey shaqadan oo maanta hadda aan dheh joogno uu ku furmay kawaankan allahaas aan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala ilaahay ha u barakeeyo dadka shaqadaas loo furay kawaanleyda oo meesha maanta ay shaqadoodii hadda aan ku guda jirno dadkii soo qabtayna ilaahay ajarkooda allah badiyaan leenahay insha allahu taala annagana waa soo dhoweynaynaa haddaan nahay odayaasha aad baan u soo dhoweynaynaa shaqada iyada aheeday wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardargelisay waxqabadka bulshada iyadoona deegaanada degmooyinkeeda ka hirgelisay ceelbiyeedyo madaariis maraakiis iyo jaamacado warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda khilaaf xoogan ayaa ka dhex taagan dowladaha faransiiska iyo aljeeriya waxaa loogu yeero wasiirka cadaaladda ee dalka faransiiska ayaa ku baaqay in la baabi'iyo heshiiskii labada kun saddex iyo tobanka ay la galeen aljeeriya kaasoo u ogolaanaya madaxda aljeeriya inay fiiso la-aan ku tagaan faransiiska iyadoo ay sii kordhayso xiisada u dhexaysa labadan dal dermanin ayaa yidhi waxaa jira heshiis soo bilowday labada kun iyo saddex iyo tobanka oo ahaa heshiis dowladeed kaasoo ogolaanaya in kuwa haysta baasaboorka rasmiga ah iyo baasaboorka diblomaasiga ah ee aljeeriya ay ku yimaadaan faransiiska si bilaash ah waxa uuna tilmaamay in tallaabadan argoosiga ah aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin boqolkiiba toban muwaadiniinta aljeeriya xiriirka labada dal oo markii horeba xumaa ayaa maalmihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray kadib markii faransiisku uu xiray nin u dhashay aljeeriya oo deganaa dalkiisa isagoona ku iideeyey inuu ku baaqay in la jirdilo qof kasta oo ka soo horjeeda nidaamka hadda ka jira aljeeriya warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa